assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal duhur wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkuga haynana waxaa ka mid ah aadan barre ducaalow xilkiisa si rasmi ah ula wareegay maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo dil toogasho ku fulisay saddex nin wararka caalamkana waxaa ugu weyna ruushka oo maanta gantaalla ku weeraray gudaha waddanka yukrain intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roor waa duhurnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo soddonka bisha tobanaad ee labada kun labaiyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran waxaa xafiiska maanta si rasmi ah ula wareegay wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka aadan barre ducaale eujiin wamalwa ayaa xilkaa ku wareejiyey aadan barre ducaale warbaahinta kula hadlay daarta wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka ulinsi house ee magaalada nairobi ayaa u mahad celiyey ciidamada difaaca dalka ee sida diiran u soo dhoweeyeen waxa uu qiray shaqada wanaagsan ee uu qabtay eujiin wamalwa isagoo sheegay inuu halkaasi kasii waday doono mister ducaale ayaa ballanqaaday inuu xoojin doono arrimaha ciidamada difaaca ee dalka maalmo ka hor ayay ahayd markii aadan barre ducaale uu iska casilay kursiga deegaanka garisa township ee uu muddo badan shacabka halkaasi ku matalayay golaha qaran ee xeerdejinta waxaa sidoo kale maanta xilkeeda la wareegtay wasiirka caafimaadka ee suusan suusan qumija ayaa mahad celisay waxayna mas-uulkii ka horreeyay mutahi kagwe ku tilmaantay inuu shaqo badan ka qabtay wasaaraddaasi waxay sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay shaqada weyn ee uu qabtay wasiirkii ka horreeyey iyo mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka missis suusan ayaa intaasi ku dartay inay rajaynaysa inay samayso waxyaabo badan oo waaweyn oo dadka muhiim u ah waxay ku buurisay shaqaalaha wasaaradda inay naftooda u huraan bixinta adeeg tayo leh si loo xaqiijiyo in dadka kenyaanka ah ay helaan daryeel wanaagsan naqumiija ayaa dhanka kale u mahad celisay madaxweynaha dalka william ruuto fursadda uu u siiyey inay ugu adeegto kenyaanka waxaa sidoo kale maanta xafiiska la wareegay simon julugai oo uu hogaamiya ugu sarreeya waddanka u magacaabay wasiirka iskaashatada iyo horumarinta ganacsiyada yaryar barasaabka dowla deegaanka kajiado joseph olilenko ayaa shaaca ka qaaday in abaartaa saamaysay sagaaliyo labaatan ka mid a ismaamulada waddankay sidoo kale saameyn ku yeelatay boqoliyo toban kun oo qoys oo ku nool dowla deegaankaasi guddoomiyaha ayaa sheegay in xaaladdu aada u liidato isagoo xusay in ismaamulka kajiado ay afartii bilood ee ugu dambeysay ay abaar ka jirtay mister olelinku ayaa tilmaamay in marka loo eego saameynta ay abaartu ku yeelatay dadka ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in afar boqol oo kun oo neef oo ay la u badan tahay ay u baahan yihiin cunno iyo daaqsiin deg deg ah waxa uu carabka ku dhuuftay in goobaha ay abaartu si daran u saamaysay ay yihiin ismaamulada xoolodhaqatada ah tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo xoolodhaqatada ismaamulka kajiado ay saameynta abaarta ay daba dheeraatay ku qasabtay in neefkii lo-da ay ku iibiyaan shan boqol oo shilin ka hor inta aynan abaartu gallaafan ariga ayaa neefkii lagu iibinayaa boqol shilin oo keliya waxay sheegayaan in tani aynan wax faa'iido ah ugu jirin balse aynan waddo kale u furnayn maadaama ay u baahan yihiin inay noloshooda maareeyaan dhanka kale in ka badan afar dhibic saddex milyan oo qof ayaa u baahan taageero joogto ah oo cunto iyo biyo ah gaar ahaana kuwa ku nool ismaamulada ay abaartu saamaysay ee gudaha dalka hogaamiya isbaysiga azimiyo laomoja wan kenya rayla odinga ayaa shalay sheegay in gobolka mount kenya uusan diidin inuu u codeeyo sida ay u muujiyeen tirooyinka doorashada agosto tahabedelkeeda mister odinga ayaa intaasi ku daray inay ahayd qorasho la xisaabiyey kaasoo lagu qorsheeyey inuu helo codod ka yara intii la filayey arrintan ayuu sheegay inay saameysay inta badan musharaxiinta azimiyo ee gobolkaasi xogayaha guud ee xisbiga jubilee jeremiya kiyoni ayaa sheegay in qorshahan uu yahay mid ay soo agaasimeen guddiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka i e b c mister kiyoni ayaa wacad ku maray inuu ku adkaysan doono taageeridda mister odinga oo uu ku tilmaamay hogaamiyaha ugu wanaagsan ee kenya abid yeelato islamarkaasina mister odinga waxa uu sheegay in aan lagu qasbi doonin inuu ku biiro dowladda kenya kwanza oo uu ku tilmaamay mid sharci darro ah waxa uu ku booriyey taageerayaashiisa iyo guud ahaan kenyaanka inay garab istaagaan isagoo sheegay in runta ka dambeysa doorashada guud ee sagaalkii bishii agosto ay dhowaan soo bixi doonto cid walba ay arki doonto weli warka waxaa si toosa uga dhegaysanaysaan waa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari wararka dalka iyo aynu ku guda jirna qoys agoomo ah oo aan haysanin hooy gaajan oo dheer tahay ku rafaadsan magaalada wajeer ayaa ummadda soomaaliyeed ee ka dalbanaya inay gurmad deg deg ah la soo gaaraan warbixintan oo dhammaystiran waxaa inoo hayaa waryaheena wajeer cabdiraxmaan mucaawiye
qadana hadda cashaa la jooga hadda maxaa sugaysin inaa cuntiin wax maalidiin karana casho aye maxaa casha loo karin waaya waxaan karsanay maxaa u baahan tihiin hadda maxaa rabtiin lidin keeno yaa waxaan waxaa cuntiin codkani aad maqlaysaan waa gabar yar oo aan da'deeda ku qiyaasay lix sanno jir amaba toddoba sanno jir waxa ay sheeganaysaa waa baahi may quraacanin qadha iyo cashona ma aysa arkin ilaahay mooshii cid kale uma maqno iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed kuwani waa qoys carruur agoommo ah oo ku nool magaalada wajeer gaar ahaan xaafadda waagberi qoyskani agoontaah oo aan ku booqanay hoygooda ayaa waxaa ka muuqato dhibaato aad u badan waxaa isku biirsaday guri la-aan gaajo rafaad cid garab haysato aysan ahayn iyo sidoo kale carruurtan oo aanan ku jirin dugsiga qur-aanka kariimka iyo sidoo kale iskool maadaama hooyada xitaa aysan u awoodin buug iyo qalin waxay ugu gado sidoo kalena dugsigii hore ay ugu jireen carruurtani lacag dartood ay oga hareen haddaba hooyada carruurtani dhashay oo warbaahinta istaa ku booqatay hoygeeda ayaa ka warbixisay xaaladda ay maanta ku nool yihiin iyadoo xitaa awoodi waysay inay codkeeda sare u qaaddo maadaama caloosheedu ay ahayd mid aanan maalin idil aan waxbagelin
ilmaasha saaka strong ee muslim ka soo qaataan u qarsadan waxba uma karin maanta doorka hawadana wax ilaahay xaggiisuma wax ii waasoo loona haysta ma laha quraac iyo qabo iyo casho meedba ma haysta saddexdaba ilmo maanta lama siin waxba lama siina waxbana ma haysta maxay cuneen maanta marka maanta waxba may cuni waa iska hergaleen haye een, ilmo agoomo maadaama ay yihiin ee, hoyga ka waran aad ku jirtaan waxaa aan ku jiro ma laha aan haysta ma laha aqalka waa iska dhammaaday waa iska duleelaa meel saxadii meel qabow loogana sida midba ma qabin ka waran roob had- xilli roobaa la geli hayaa waabka xari markaad soo wada qaadmiyood soo dabayliyood soo ilaax ilaahay aan bari maxaa inas dhahay ilaahayow waxba ma haysti ilow roobkaniita ilow na sii laakiin ilow waxba ma haysti nafaas iga sii xayar yacni inuu roobka guriga ku soo do bax xataa ma haystaa saarat bac ma haysto waxaan haysta ma laha waxaan cune iyo waxaan datow midba ma haysta
goormee waxaa cunaan ugu dambaysa ilmaha ilmaha shalay subaxda shalay xaggee uga keentay shalay aad ba jiiraanka nagu soo qaatay soomaali weynta waxaan ka Ilmaha ogoman codsanayaa haystaa.
ilmahooga oman haystaa waxaan cuno iyo meelaan saaxdo waxaan ku noolaadan rabaa ilmihii dugsi male iskuul male wax ay haystaan male ilmaha dugsi qur-aan ma dhigtaan maya dugsi waagee laakiin lacagaan u waaye marka hore shaqaynaya haddana lacag haddaan bahayna dugsiga lacag waa waa ka baabixe inta iska jawaab hadda maxaa kugu darno codsanaysaa hadda waxaan codsanaya wa daran cilmihii waxba aan u haysanin wax cunaan iyo waxay ay ku saxdaan mid baan u haysanin waxaan u haya malaha dhulkaya iska leh dhulka ilaahay aa iskale ka soka anigaa iskale sheekh cabdiwahaab sheekh qanyare oo ka mid ah ducaadka ama culammada ismaamulka wajeer oo aada uga qayrooday qoyskani ayaa dhanka kale ka hadlay arrinka ciddani isagoona ugu baaqay ummadda soomaaliyeed in lasoo garab istaago carruurtani agoonta ah oo ay gaajadu aad ula ildaran yihiin gurina aan haysanin ee walaalaha muslimiinta ah galabta anigoo meesha madarada masaxaada iska joogo ay gabdho muslimiin ah ayay imaadeen oo reer wajeer ah ruux rafaadsanaan aragnay ruux rafaadsan waxay naga dhalabtay annagoo bilcaan kale ah qof culummaan inaas igu yeertiin aan u baahanahay dhibaato khatar aan ku jiraa qof culummana ha liigu yeera wariyana haliigu yeera ay codsatay bal bilcaantaas inaad soo aragta iyo dadkaas rafaadsan ay igu dhaheen waan soo kacay bilcaanta waxay deggan tahay locationka macalin salaad yay ku jirtaa iskuulka bolitechnic geeskiisa dhinaca oraxda ay ka fadhidaa magaceeda waxaa la yidhahaa ruqiya ibraahim cabdilla nabigana waa kii dhahay sala allahu calayhi wasalam ana wa kafirulyatiim ka hatayni fi ljanna waa kii nabiga dhahay calayhi salaatu wasalaam ow kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam farta dheer iyo farta musabbixad oo ku xigtaa nabiga taagi markaanaas yidhi agoommo ninkii kafaalo qaad oo dhaqaaleeya aniga labadan farood si ay isku yihiin oo kale aan jannada ku noqonaynaas dhahay markaa nooc raf kastaoo muslim ah meel aad joogaba dibidda joogya kenya gudahooda ku jirya ilmaha iyo gabarta qof aqaano noqoya qof aan aqaano noqona waxaan idiin xaqiijina aniga oo sheekh cabdulwahaab sheekh isaaq sheekhanyare la yidhaah oo culummada reer wajeer oo culumnimo ku hoggaamiyey ka mid ah odayaasha odanimo ku hoggaamiyey ka mid ah madaraso caada madarasada la yidhaah oo madarasooyinka weyn oo wajeer ka mid ahna maamulaheeda ah waxaan idiin caddaynaa dhibka iida inaad meesha yeelle oo maanta ninkii shilin meeshaas ku bixiya wax beenbeen looga qaaday ay yihiin oo ay noqonin oo wax beenbeen ay yihiin aan idiin xaqiijina oo wax rasmi ay yihiin oo dad dhammaana asmeehan joogo yaan idiin xaqiijina yaa muslim ahow yay taagan tahay yaa mu'min ahow ay taagan tahay yaa raxiim oo naxariisana ay taagan tahay intaasaan idiin sheegaynaa ha loola soo xiriira cabdiraxmaan mucaawiyaha loola soo xiriira anigana waa la xiriiri insha allahu tacaala ciddan ha loo soo kalmeey yaa muslim ay taagan tahay si kastaba ha noqotee waxaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbo ay joogaan laga codsanayaa inay u soo gurmadaan qoyskani dhibaatada aadka u baani ay haysato waxaana ugu daran xilligan ma haystaa hooyadani mana hays waxaana xilligan ugu daran wax ay cunaan hoy ay helaan iyadoo xilli roobeed la joogo hooyadani waxay inoo sheegtay in marka roobka uu imaado ay murugooto maadaama xitaa aysan haynin halka hadda ay ku jirto oo caqalheeri aad u duma ah bacay saarato cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta star ismaamulka wajeer
aad buu u mahadsan yahay cabdiraxmaan mucaawiye fadlan ciddii doonaysa inay caawiso qoyskaasi dhibaataysan waxay kala xiriiri kartaa lambarkan oo ah eber toddobo sagaashan iyo sagaal toban iyo labo soddon iyo sideed lixdan iyo sagaal sideed dhakhaatiir ah oo baaritaano labaad ay ku sameynaya meydka wariyihii u dhashay bakistan oo lagu dilay kenya toddobaadkii hore ayaa ka helay xabad kaga dhacday xabadka dhakhaatiirta cilmi nafsiga oo ka tirsan macadka cilmiga caafimaadka ee bakistan ayaa sheegaya inay heleen bir taasoo ay markii dambe ogaadeen inay tahay xabad markii ay sameeyeen baaritaanka meydka maalinka arbacada ee toddobaadkii hore kadib markii meydka arshad shariif dib loogu celiyey waddankiisa waxay rasaasta ku wareejiyeen saraakiil ka tirsan booliiska bakistan barayaashan ayaana sheegay in ay rumaysan yihiin in rasaastu ay muhiim u tahay baaritaanada lagu hayo dilka mister shariif oo uu murun hareeyey ma cadda in dhakhaatiirta dalkani kenya ay baritaanka ku sameeyey dhimashada arshad talaadadii hore ay arkeen rasaasta iyo in kale dhakhaatiirtan ayaa sheegay in baaritaanka qaliinkii ugu horreeyey la sameeyo laba ilaa saddex maalmood ee kadib markii la dilay wariyaha dalka gudihiisa baaritaano ayaa ku socdaa afar sarkaal oo ka tirsan qeybta adeega guud ee g s u-da ee kuliyadda tababarka magaadhi waxaa su-aal la weydiiyey talaadadii iyo arbacadii aynu soo dhaafnay hubkay wateen waxaa la wareegay saraakiil ka socday waaxda dambi baaris ee dalka d c i da
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa saake oo isniina xukun dil toogasho ku fulisay saddex nin oo horay maxkamadda xukunno dil ah ugu riday kuwaas oo ka mid ahaa dagaalyahanada al-shabaab saddexda nin ee dilka toogashada ahaa lagu fuliyo ayaa lagu kala magacaabi jiray nuur weyne xasan booy iyo keero waxaa maxkamadda sheegtay inay qaraxyo ku dileen dad shacaba iyo mas-uuliyiin saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa goobjoog ka ahaa goobta xukunka dilka ka dhacayay kadib dilka waxaa warbaahinta la hadlay ku-xigeenka xirilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida soomaaliya maxamed cabdulaahi khaliif
taariikhdu markay ahayd shantii bishii sagaalaad laba kun sagaaliyo toban abbaaro toddobadii subaxnimo waxay maxkamadda derajada koowaad ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanay xasan cali maclin barre xasan booy afar iyo labaatan jir ah ina faadumo maxamed abuukar ku dhashay shabeellada hoose deggan wada jir kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab islamarkaasna uu gaari ay ka buuxaan walxaha qarxa geeyey suuqa kaabagoday ee degmada wada jir kadibna uu ku qarxiyey dadkii shacabka ahaa ee ka adeeganayay suuqa taariikhdu markay ahayd lix iyo labaatankii bishii koob iyo tobanaad laba kun siddeed iyo toban qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen in ka badan labaiyo toban ruux oo ay ka mid ahaayeen kow marxuum dhamme maxamed muxudiin muxumid abooreyste labo marxuumad xaawo xasan maxamuud saddex marxuum cabdirasaaq maxamed xasan afar marxuum axmed xasan xiirane shan marxuum maxamed aadan diiriye lix marxuum sheekh xasan maxamed xasan kuna dhaawacmeen toddoba ruux ay ka mid ahaayeen kow saynab cadow maxamuud suuley maxamuud qaasim cabdi cabdulaahi ratiile waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogashaah oo ah qisaasta marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd labaiyo tobankii bishii sagaalaad laba kun sagaaliyo toban maanta oo ay taariikhdu tahay soddon iyo kowdii bishii tobanaad laba kun labaiyo labaatan waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa sidoo kale taariikhdu markay ahayd shan iyo labaatankii bishii toddobaad laba kun iyo labaatan abbaaro toddobadii subaxnimo waxay maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane isaaq keerow aadan cali labiyo labaatan jirah ina nuuriyo madkhayr isaaq ku dhashay bakool kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in isagoo ka tirsan kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta fulisa dilalka dhagarta ah iyo tuurista bambooyinka gacanta uu toban bambo efon ah ku tuuray koontaroolada buliiska ee ku yaallo degmooyinka yaakshiid shibis boondheere iyo wadajir islamarkaasna bamgacmeed uu ku tuuray laanta suuqbacaad ay sababtay dhimashada marxuum laba alif labool faarax cabdulla cariif sidoo kale wuxuu ka qayb qaatay dilka marxuum dable xoogga axmed cumar calisow taariikhdu markay ahayd koob iyo labaatankii bishii koowaad laba kun iyo labaatan dilkaas oo ka dhacay weydow ee deegaanka garis baalley waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum laba alif labool faarax cabdulla cariif taariikhdu markay ahayd sagaal iyo labaatankii bishii toddobaad laba kun iyo labaatan maanta oo ay taariikhdu tahay soddon iyo kowdii bishii tobanaad laba kun labiyo labaatan waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa
wasiirka haweenka ee xukuumadda federaalka soomaaliya khadiija maxamed diiri ayaa sheegtay in shaqaalaha wasaaradda door weyn ay ka qadan doonaan gurmadka dadkii ku dhaawacmay qaraxii soobe mari arrimaani ka hadlaysa iyo hadalladeeda waxaa ka mid ah
bismillaahi raxmaani raxiim wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee dan qaran iyadoo fulinaysa baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda sidoo kale go'aanada muhiimka ahaa ee sagaalka qodob ee xalay ka soo baxay xukuumadda dan qaran ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxay diyaar u tahay dhammaan shaqaalaha wasaaradda in ay joogteeyaan samata bixinta gurmadka samata bixinta loogu jiro dhacdadii sagaaliyo labaatanka oktoobar ee kilomitr five saas daraaddeed maanta waxay shaqaalaha waxaa ugu fiican ay bixinayaan ugu horeeya in ay sadaqeeyaan dhiigooda walaalaha u baahan waayeelka dumarka iyo caruurta waxyeeladu ka soo gaartay waayo khawaariijtu waa arxandaranayaal raba inay ridaan indhaha bulshada weynta soomaaliyeed saas daraaddeed haddaan nahay wasaaradda haweenka saakay waxaa loo dhaqaaqayaa dhiig bixinta waxaa noo dhinac socda in aan samata bixinno dadkeenna una gurmanno waxyaabaha duruufaha ah oo ay ku sugan yihiin maanta isbitaallada shalayna waa sii bilownay hadday baa tahay hadday biyo tahay hadday barax tahay hadday baati tahay iyo go'yaal iyo waxa loo baahan yahayna waan wadaynaa hay-adda la shaqaysa wasaaradda ee naafadana uma joogsanayaan inay yihiin waayo dalkan dadkiisa maalin kasta dhimasho iyo dhaawac joogto ah uma dulqaadanayno xanuunkaas bulshadeenna soo gaarayana annaga uma barooranayno umana tacsiyeynayno dadkaa waa shuhaddo waa ka aarsanaynaa saas ma tahay
wararkaynu ka helayna degmada boocam ee gobolka sool ayaa waxay sheegayaan in maanta halkaas ay la wareegeen ciidamo ka tirsan booliiska somalilan oo degmada gaaray ciidamo ka mid a booliiska dowlad goboleedka puntland oo ku sugan boocame ayaa la xaqiijiyey inay isaga baxeen degmadaasi waxaana durbadaybu tagay ciidamo ka mid a somalilan oo qabsaday dadka deegaanka ayaa sheegaya in gebi ahaanba ciidanka puntland ay isaga baxeen degmada islamarkaana xarumihii ee saldhigga boocame ay la wareegeen ciidanka somalilan kuwaasoo la tilmaamay inay wateen gaadiid badan weli lama oga sababtii ciidanka maamulka puntland uga baxeen degmada boocam ee gobolka sool kuwaasoo aaday deegaano kale sidoo kale ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka oo ku aadan kabixitaanka ciidamada ee degmadaasi haatana wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamka ruushka ayaa maanta gantaallo xoogan ku garaacay kaabayaasha muhiimka ee caasimada kiyef qarkiif iyo magaalooyin kale oo ka tirsan waddanka yukrain weeraradan ayaa sababay inay go-aan korontada iyo biyaha siday saraakiishu dalka yukrain sheegeen si kastaba ha ahaatee ma jirto khasaare intaasi dheer oo ka dhashay gantaalada ruushka uu ku weeraray yukrain maalmii lasoo dhaafay ruushka oo xoojinaya duqeymihiisa uu ka geysanaya gudaha yukrain ayaa lagu soo waramayaa inay keentay in dad badan oo shacaba ay ku waxyeeloobaan